Degmada Buurhakaba ee gobolka Baay ayaa waxaa laga dhagax dhigay buundooyin cusub oo dhex mara qaar ka mid ah xaafadaha degmada, kuwaasoo qayb ka qaadan doona isku socodka bulshada iyo bilicda degmada, maadaama xaafadaha qaar ay bulshadu dhibaato ku qabaan maristeeda waqtiyada lagu guda jiro xilli roobaadka. Dhagaxdhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay Gudoomiye Ku-xigeenka Maamulka Degmada Buurhakaba oo ay weheliyaan qaar ka mid ah maamulka qaybihiisa kala duwan, taliyaha ciidanka daraawiishta ee degmada iyo bulshada xaafadahaasi. Ugu horeyn, Gudoomiye Ku-xigeenka Maamulka Degmada Buurhakaba Cabdi Maxamed Xaaji ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay buundada.
geega buundadii oo kulung abawle ya may la raaise dhagax dhigni eh, may la raaise lambu wadanshay intii usub walan qobada kolley may la raaise caalamka ya kafaane wadankaana intii una dhisan ya may la raaise gacmaa isku gobsani wadankaana intii una guruhisan ya gacmoo isku gobsani buundadii kulung abawle ya dhagax dhigni buundada tii war dawladda tii lama tangu tankal haani magaalo jeela haani laamaga hayangna horey baan dhisni dali dubud soomaali meel buroogdama in sheegane intii gacmo la isqobsado tashi yoonaytay gacmo isqobsiya heerkan ka deerni oo onkoynay geeg inta dhagax dhig buunto oo xaafadan hoolwadaag orraangla raaya hadda kulunk abawlan isbedeli ya dhagax dhig onkoyni hob ilaahay ar way fadaane ani oo buunto oo lanisku gooyow tuulooyinkii iyo magaalada lanisku gooyas inta ku suubin insha allah haddii allah way oo ku dadaalana intii buundadaagna niingargel geegimay oo dhagaxdhigii oo buundadii kulun abaawle iyo geegi kulun ini dhagaxdhigna intan koyni maamulkii oo dhan saraakiishii dadweynihii kulli oo markhaati kee intalmaka dhagaxdhigaynee kulunkii abaawle buundo wiin oo isgoos ah sadiidi jiidin isku koyow Dhanka kale, taliyaha ciidanka daraawiishta degmada ayaa sharaxaad ka bixiyey sida ay muhiim u tahay in buundada laga hirgeliyo degmada Buurhakaba.
markaanu fiirinay oo aragnay isu socodka dadweynaha hobar roobkooy magaaladan washalhirin tuulooyin kunjigtum ilaa i bararay injiyadii xaafadoowan boolun inishay kala dadka degan hobar roobkooy biladka baryi jiran hamiin marka dhibaatooyinkaas wanoku duulaana mayba ka tala galnay geek ini buundadun dhagax dhigna waana dhisna sidii horeba isku tashi iyo iskaa wax u qabsiya laka dhisahay buundooyin badan ah dhisnay haani magaalo jaal tii hego oji tii war dawlada tangna tii buundadii afaraada nagadaas hob lamada magaalo jaal iyo tan wadadaas hayti laha ku tiri buundadan may la faday dadweynaha magaalada ini dhisan xaafadoowan dadka degan gaar ahaan ini ha dhisan jituumanti barari ilaa iyo jabaaya injeeda hoob roobkooy lanki safarhay ini iso inti boholon biyoosha ku guraayan magaalada dhinigun jara kiibuuluka koy ini dhiniga kala bari iyo hayti horaan si isu socodkii iyo roobkii hakaad anka geliyna dartiya yaanka tala galnay marka may la faday ini laha dhisa maamulkuna walikaalantisa ka jeyside dadkii awalba degmadan dib u dhisga iyo danoosha ka shaqeeyani haddana mayba ku talagalkaan ee haan io wali dhiman ini kasii dhammaystirna marka buundadan geeg kulunka abawlale raw saasalin dhagax dhaki